halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wahan madow buu joogtaan kuma soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti noogu ah abuukar hiraabe aadan oo ka mid a waxgaradka soomaalida muddada dheer ku noolaa waddanka kanada gaar ahaana magaalada edmonton abuukar hadda wuxuu joogaa muqdisho wuxuuna ka mid yahay qurbajoogta muddada dheer dalka dibaddiisa ku noolaa xogogaal u ah ku noolaanshaha qurbaha iyo gudaha soomaaliya gaar ahaana magaalada edmonton iyo hareeraheeda aada baad umahadsan tahay kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka cabdulqaadir aad baad umahadsan tahay inaad igu soo dhaweyso codka maraykanka aan ku bilaaba kaftan koobane edmonton baad ka timid waa magaalo baraf ah qabow badan muqdisho waa timid bal si kooban igu sharaq runtan magaaladaas aniga markaan kusoo wareegaya waa ku dhimana lagu yiri waa meesha ku dhiman rabtaa tegeysaa waa run waa meel aad u qabow dan hadda banaanka soo tagaayay minus fifty ahday daqiiqad haddaa banaanka taagnaato waa dhimanaysay marka waxyaabaha aadka u dhib badana ay kamid tahay oo soomaalidu kala kulantay meesha iyo meelo kaleba oo qabow ku saabsan oo ay la qabsan waayeen runtii dad badan ayaa jiro oo guryahaas lax yara oo bixi waayey
marka markaad banaanka timaado xaaladdu waa adagta aad iyo aad barafku waxaaba baraf ka daran ba socosho kugu dhibahay waa ku kala goynaysaa qabow aadu ku dilay halis waayo marka waa in dhar badan isku rarto qabow aad weyn qaadato nolosha marka waxaa waaye mid aada uga duwa meeshan oo kadeed ah aada u keed u ah dadkaasuna waxaa weeye fikradaba waxaa ka keenta ay ku nool yihiin qabowgaasaa ka shaqaysiyey waaba loo dhintaaba aad iyo aadaa loogu dhintaa muxuu ahaa si badan loogu dhintaa adii yar banaanka taga dadka homelesska lagu sheego oon guryaha lahayn dowladdu soo gurmatay meela ku xeraysaa inta intii kool laga gaara lagu xafidaa dad baa jooga badan oon guri lahayn oo masaakiin iska ama jiro u taban jiro ku qasabtay waxaa laga gaarsiiya degdeg in meel lagu haayo mid inta xilliga wax socdaan degba ku dhimanayaan
muqdisho ka warad muqdishoad joogtaa kuleeleed waxaa la yidhahdaa waa magaalada kun iyo tara
muqdisho anigu horta muddo dheer ayaan ku noolaa konton iyo sideedan soo galay meel aan u malaynaya in korkeyga uu yaqaanay ayaan ku oga kulayl badanna waa jira kulaylku xataa waa igala badanya marka horeeto korkuna wuu bedelmo xoogaabaa iska bedesho qabowgiibu la qabsada ilaa heer marka waa kulaylkaas badanna waan ku arkay waana ogaa in bishaan tahay bisha kulaylka hore uga qiimba abukar muddo dheer baad ku noolayd canada edmonton jaalida soomaalida joogta gobolkaas bal iga waran noloshooda sidee bay isku duubnidooda
jaaliyadda soomaalida horta anigu waxaan ogahay inay isku mid yihiin meela joogaanba ama toronto ha joogaano ama newsri ha joogaano ama maraykan ha joogaano hal nuuc waayo soomaalidu sida mediaha looga qoray sida yihiinba waa hal nuuc marka nuuca aniguna kama dugno kuwa kaleeto haba haatee anagu waxaan isku daynay muddo inaan laga bedelo sida ay tahay sababtan waxaa weeye meelayna dad waaweyn ayaa dadka ilmaha meesha geeyey caruurtii ay dhaleen iyo kuwii ku dhashay kuwii yaamaanta loo geeyaba ma aysan si dhibahay ay ula qabsadeen macnada ay ula qabsadeen oo ah waayeelkii oo aan luuqadii aada u aqaanin iyo caruurtii lagu dhala meeshii kuwii tagto waa kala miirmeen dhaqankii meeshaasa caruurta u badan tahay in la qabsadaan luqadii inta badan way ka dhuntay isku xiraasho la faani karo ma jirto ummadda soomaalida wixii ay meesha ku haysa inta ku haysa ay xagga la tagtay weliba meelana ka soco karin ay la tagtay oon laga aqaanin inkastoo soomaali layahay waa waxaa loo deganya waxay la tageen ood ka hadlayso dul maraysa waa arintii qabiilka iyo maaragtay wixii laga dhaha dagaalka sukeeyo taaray la tageen oo nasiib darro ah oo haba yaraatee meelayna ku soco karin ay la tageen taas waxay keentay in dadkii ay jajaban kala jaban yihiin caruurta inay ku dhex wareersantaho ay weysan yihiin hogaan macnadan lagu midaysan yahay dhib weyna ka dhaco dhalinyaro badan aa nooga leextay magaaladaasiito anigu aragtidayda haddii dadku qofasi uga hadlaya aragtidayda anigu waxa weeye dhalinyaro qowmiyadoori macnada u arkay inayna qaymiyad qaymo lahayn oo iska raaceen dad kaleeto aan soomaaliya iska raaceen dadkiina ay la galeen barnaamijyada oo kaleeto waxyaabaha daraagska ka mid tahay oo loo sheega dhalinyarada dadka mataqaana danyarta ah inay lacag badan ka helayaan taasoo keenta marka in mid walba meel laga helaya jardiino ama meel lagu qabanay meesha cabadlabaa lagu dilay soomaalida qaar waxay ku leeyihin yaa waana la dilaya anigus waxaan kamid ah dadka aan rumaysan in anagu aan isdilayno dhalinyarada iyagoo ay isdilayaan sababtu maxay tahay waxaan rabaa inaan dul istaagno edmonton waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ama gobolka ugu badan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyaradu lagu dilo way soo laalaabatay hadda ka horna fiod waxbay kasoo samaysay maxay tahay sababta dhalinyarada soomaalidu isku dilayaan waxaa jira inta badan waxa weeye markii aad ardayga soomaaliga ininga ininka soomaaliga ah markuu aw- magaalada galo ee shaqo doonto cunsuriyada ka taagan oo waxa weeye qowmiyad awood badanoo midaysan ma qabyo markuu ciishoonaya markuu ciishooda bar xum u fikiraya oo u fikiraya war shaqo wadanka helimi side ama midaan la sheego lacagta baan lagu helayo amaad gashaa inta badan maxaa yeele haddii qowmiyadda ay ay qowmiyadda self steamka kor u qaadayda ilmaha oo ay ku faani karaan waxaa suuro gasha markaa hadday midaysan yihiin wax kasta u yaal waddankaasito jinsiyaday qaateen awoodeedii loo baahnay inay ku shaqaystaan ayay isu diideen inta badan Oy ka- iyagoo moog waxay rabaan hoggaan midaysan oo ummaddu ay rabto laakiin lagu gaari waaye kala googoobo la degan yahay Waa gartay. Eh, waxyaabaha la ii sheegay oo howlnimada eh, dadka qaarkiis ay sheegayaan dadka soomaalidu ma odeeyaan goobaha codbixintana ma tagaan iyagoo muwaadiniin oo odeyn kara sababta ugu weyn dadku aysan usoo bixin aysan u dooran qofka ay iyagu doonayaan maxay tahay very good waa qodob aada iyo aada muhiim u ah waana qodobka saldhigga u ahba dhibkaba ee ilaan waddankaas waxaa laga yaqaanaa canshuurtaan bixiyaa waana odayaa waa labada awoodood oo qofka uu leeyahay oo ku faani karo nasiib darra waxaa dhacday codeynta soomaalidu waxayba la tagtaba iyadoon waddankan soomaaliya ma- muddaba ayna ka dhacin xataa oo ayna aqoonba u lahaynba aqoonba u lahaynba oo in badanoo xataa waaweynka ayna muddaba ayna intii labaatank soddonkii sanacood ma dhicinin xagga bigi la tegey gedigood waxay way islaalaadiyeen oo waxay islahayn waa noqonaydeen waxbaa xalis mayo waa noqonaysiin iyagoo jinsiyad qaatay oo awooddii la siiyey ayay ka qaybgeli weysiin waxay ku leeyihiin gedigoodba kaa weydiiyo anigu as- dadka isku shaqaan ka mid ah waxay ku leeyihiin anigu baasaboor baan ka rabay waan haystaa bal waxaa taa waxaan ku idhi war baasaboorka miyaan ogeyn markaad muqdisho tagto inaad ajnabi tahay oo lagu- oo aad maraydo meesha ay ajnabi ka galaan dad badanaa marka ku reeqo leh wallaahi oo aan ogeynba meelaha imaanba marka mushkiladu waxaa weeye waxaa ka maqan capacitida ay ku garan lahaayeen deegaanka ay uga qaybgeli lahaayeen hindida iyo wadamada dadka aadka awoodda u leh oo hadda hindida singa singa waxay kuleedahay wasiirri kuleedahay meesha xataa haddii loo tilmaamay dadkii soomaalida way islaalaadiyeenoo mar waxaad arkayda inay cultureki kala kulmeen dhibo oo ama ilmaha laydinka gaaleeyaa ama ilmaha saas laydinka yeelaa oo ilmihii ay galasha uga dhegan yihiin ilmihii reaction ay keenayeenoo qaar waaba caasiyeenba oo waxay dhaheen mataqaanaa meeshaan lagu cilaama asal waxay noqdeen inay ku caasiyeen waalidka laakiin eh, eh, gaabiskaas weyn oo dadka haysta ee faham darada aysan odeyneyn guddi baa ka jira edmonton aad ka mid tahay oo odayaal soomaaliyeed ah guddigiina soo ma ahayn howshiina inaad dadka dhexgashaan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka maaragtay aada u sheegtaan in midnimadu ay tahay waxa keliya oo dadka wax kula wadaagi karaan yes muddo baan wadnay arrintaas waxaan bilownay eh, labada kun iyo saddex tobankii waxaan isku doonnay kuwa jooganoo u- ku furan communitiyaal baa jira communitiyaalku marka waa dadan ma- mathalan soomaali laakiin service yaryar qabta howlo yaryar qabtaan oon kaba- wixii soomaali u badnayd u baahan tahay aada uga hooseeya ilaa cod midaysana ma jiro oo meel nagala soo doono oo dowladdu nagala xiriirta ma jirto kolka waxaan bilownay kambeynkaas markaan bilownay waxaa noo suura gashay kaliya inay waa isdiideen iskuma dami kareen dhahan waxay sameeyeen markay dhaheen waxaa layslee sida iidaha iyo san xornimada meel iskula qabta miday sameeyeen mana soo noqonin sanadkaasito dibaan u bilownay tw- laba- eh, sh- sh- laba- labaatankii iyo shan iyo tobankii eh, 2015-kii iyadoo dib ay u bilaabatay markaa ka xoog badneeday dad badanaa soo biiray marka hore saddex qof badan ku haynay marka dambe dad badanaa soo biiray een, oo inay bal arrinta ka hadlaan oo u badan hooyooyin iyo odayaal iyo rag cudumadiina waxaa la waday wareegyo badan wareegii koowaad wuxuu ahaa inaan ogaano bal iyagu maxay qabaan haddana waxay soo jo- kusoo jawaabeen dadkaan soo horey dadkii baa maxkamad ka dhigay inay dhahaan war dadkaan kumitiyaalka saasay leeyihiin ma ma- ma- ma naafacayaano oo ma ka yeeli karnaa mase waa ka gudbi karnaa wareeg labaadaa galna haddana adi ugu dambaystii muddo badan uga lawaday waxaa waxaa dhacday waxa la yidhaaho wacyigelin xoog badan oo aad dadkii ay dareensan yihiin rabitaan uu jiro soomaalidu marka waxa weeye dowladdu waxay ka qaataa informationka xaggee deganta telefoon iyo adereskaaga laakiin iyadu isuma ogolo wuxuu isleeyahay adaa lacagtaa lagu- ama magacaaga lagu qaraabanayo qofka soomaaliga marka weydiiyo adereskaaga muxuu yahay waxaa dhashay fikrad ballaarato ah soomaalidu waa isku qaraabato ninkan adiga ad- wuxuu kaa rabaa inuu lacag kugu doonto waan gartay Eh, adaa soo koobaya eh, waxaan u imaan doonaa muqdisho iyo doorka maalgelinta soomaaliya ku leedihiin edmonton dadka jooga sidee bay bannaanka u imaan karaan oo qofka iyagu ay rabaan ama codkooda uga hosaatami karaan ee ee dadka soomaalida fariinta ugu wanaagsanoo diri karta maxay ahayd horta su-aashaas in- intaan ka jooga mid waxaan ku guulaysanay markii ugu horreysay oo aan u malaya inuu model la qaadan kara yahay inaan samayno dhallinyaro professional marka daba kicinay odayaasha waa ka gudubtay dad dhallinyaro u gudbinay inaan dhahno idinkuna inputkiina keena waxay keeneen marka waxay dhaheen waxa yaallo oo haysana maxay yihiin maxaasaa naga maqan waxay qaateen marka mabda ah waxa maqan waa waa- waa cod midaysan oo dowladdu naga soo doonto marka waxay sameeyeen urur magaciisa la yidhaaho ee loo baxshay edmonton somaly council no edmonton council for somaly advocacy and research guddiga wacyigelinta iyo iyo cilmibaaris udoodida waa cilbaaris ku darnaa udoodida iyo udoodida soomaalida Ee, Edmonton.
iyo iyo- iyo- iyo- iyo research research ugu dareen waxay dhahan jaamacadaha oo dhan waxaa lagu waxaa la keenayaa nin cadaana ama nin ajnabiya wuxuu lacag ku qaatay oo soomaali kasoo qoray soomaaliya oo kasoo aruurshay wararka maxaa dhacay annaga maxaa nagula qaadan lacag ma annagu lafteena adeegsan aqoonteena taasay ku dareen guddigaas membership dadkoo dhan soo wada gelow hadda aad u gelowayaan waxaa guul laga dhawan wasiirka tacliinta noogu yimid oo aad ula yaabay in soomaalidu ay midoobi karto lama ahanba waan kuu sheegayanba buu wuxuu yidhi mataqaanaa luqad waxaa ku jirta inu wadanka ku darnay carabta filibiin ugu dambeeyay luqadiinaan ku daraynaa iskuulaadka soomaaliga ha laakiin u kaalmay mid waxaad u kaalmaysaa inaad noo keentiin afar kun oo petition ah si aniguna aan wasiiraan intuu qaata aan dowladdu dhacsiiyo oo aad u sameysaan ololo weyn oo aad ee, maaragtay u meel marisaan ha oo lihii hadda waa la qoraya waa socdaa waadna awoodi karaysaa ha afkii soomaali lugta buugagta intaa hadda ka qadi waaya buugagta intaa ka gadi waa iibsho lahayba halkana ha qaadaysaa waa qaadi waaya Fiican.
waa iibsho Ee, abukar barnaamijka haddii lagu guulaysa wuxuu noqonaa mid cajiib oo noqon doona insha allah soomaaliya waxaa aada ugu soo laabtay eh, laba kun labaiyo toban saddex iyo toban qurba joog badan oo dalka dibaddiisa ka timid maalgasho way sameeyeen dadaalaa socdo doorkiina gudaha intee buu leegyahay hadda Ee, wax la- hadda gudaha ka fikridda ee, dhowr qofood waa jirta oo oo inta soo aada waa jira oga laakiin ma jirto barnaamij lagu heshiiyey oo ummadaas meesha joogta ay leedahay aan uga qayb galno edmonton ahaan laakiin qof walba iskiisa isaga fikiraya wixii waxyar haysta way ku fikir waayeen soo noqday mushkilad waxay gaar laakiin ammaan darrida laga wada qaylinaya waxaa lagu leeyahay ma lagu aamini karaa lacag dadku lacag ku aamina war say say uga badbaadayaan waxaa waxaa la qiyaasayaa in in dhici karo dhib gidigoo dadka oo dhan waa ka fikirayaan amniga ha midiyaha banaankana wuxuu faafiyaa warar badan oo laga badbadiyay waa jiraan oo fara badan oo arkaya website kastaba wuxuu soo saarayaa war la xaqiijiyo maanta wuxuu leeyahay kaliya ya markaas waxay keentay inay da- ummadaasu ay laalaado bal ummadda soomaali awoodeeru dibadda jirta ogow maxaa yeele dad aan dadkan meesha jooga inta badan boqolkiiba boqol boqol sideetan ka badan waa dad masaakiin in yaroo un ganacsata mooyaane awooddaas waa isu keensan waaye awood badan ay leeyihin ay loobiga u samayn karaan waddanka soomaaliya ay dowladaha xataa influence garin karaan awooddaas waxaa calaa kulli xaal u diidey waxaa u diiday oo kor istaagay isla cudurka halka taagan oo ah mataqaana is- isdiijiidka isdiijiidka aan waxba tirayn laakiin kelmad barnaamij midaysan oo muxuu ah ah in in in lagu fikiro oo qof loogu majiro midnidaha oo lagu fikir waayo in bacda nooba iskoo dayo in guri laga gato oo lagu fikir waayo dhul laga gato oo lagu fikir waayo maalmaha muqdisho ay joogtay aad baad noo socotaahoo wax badan baad magaalada eh, xogteeda iyo dad badan baad dhegaysanaysay dareenka dadka rajadu intay laegta magaalada magaalada muqdisho anigu waa xastay dadka ee waxaan kamid ahaa dadka ay ku tahay xoogaa cabsi ku jirto oo soo galay meesha oo isla wanusay noqon doontaa dadku waxay isugu jiraan inayna waxba ka- ka- waxba ay ka fikiraynba halkan ee wa- qaar waa kulaha ay kuleeyahay wallaahi waxaan ka baqaynaa in arrintu xumaato oo cabsi baa jirta beryahan qaar waxay kuleeyihin wixii ka aan soo marnay wax ka badan ma jiraan marka dareenka oo hadda jira oo ah in ummaddu ay ka fikirayso arrinta hadda inayn dib nooga naqanin waa badiyahay arrinta soomaaliya ay ku habboon tahay inay noo socoto si nolosha lo- lo- loo gaaro wanaagsan aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa abuukar hiraabe aadan oo ka mid a waxgaradka soomaalida ee ku nool gobolka edmonton ee kanada oo hadda jooga muqdisho intaynu kulmi doona barnaamij ka lamid ah waa cabdulqaadir oo kayodileh sidaa iyo nabadgeli aad baad u mahadsantaha cabdiqaadir
cabdulqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey barnaamijka martida mikrofoonka